Roob ay ku diirsadeen dadka iyo adduunyada ayaa ka da'ay degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. Roobka ayaa biyo dhigay meelo badan oo magaalada ah iyadoo bulshada ku nool degmada ay aad ugu farxeen raxmadda Alle kadib muddo badan oo laga dareemayay kulayl aad u daran. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Dobley oo aan wareysi la yeelanay ayaa ka warbixiyay roobka iyo sida loogu baahnaa.
Magacaygu waa Aadan Mukhtaar Cabdulaahi waxaan ku noolahay degmada Dobley. Dobley inuu aad baa u kululayd abaar badan baa la soo maray oo aad u ba'an oo caanihii la waayay oo maciishadii wax walba kululaaday oo raxmad xalay ilaahay raxmad fiican nasiiyo aad u qiimo u fiican roob badan baa noo da'ay maasha Allah waa la roobaystay magaaladu waa roobaysan tahay nimco ilaahay waa alxamdulilah si fiicanaa loo roobaystay ilaahay aan ku mahadinaynaa alxamdulilah aad iyo aad xilli aad loogu baahnaa buu yimid kulayl baa la dareemayay dadku dadku kulayl bay dareemayeen marka ilaahay fadligiisa alxamdulilah ilaahay baa xal roob yaa keenay waa isbedel fiican baana dhici doona oo caanihii baa la heli doonaa oo xoolihii baa raysan doona oo magaalada jawgeedu waa isbedeli doona aad baa loo rafaadsanaa bismillaah magacaygu waa amin cabdulaahi maxamed ku nool degmada dhoomley alxamdulilah roob fiicanaa noo daayay roob aad u fiican xalay ilaa iyo maalin dhexdaasana uu noo daayay xalayna wuu noo daayay waa amin deer ah amin roob la sugaayay ahayd xoogaa uu naga soo yara daahay laakiin alxamdulilah roobay ku qabowsana xalay waa helnay oona qaboojiya kuleelo badanaa ka jira dhoomley iyo agaarkeedaba abaar saas usii weyn inkastoo jiri laakiin abaara baa jira oo maxaan ku irahdahay alxamdulilah xalina roob fiican oo weynaa noo daayay ilaahay mahadiisoo ku qowsanay ilahay waxaa kasii baryaynaa inuu noo sii siyaadiyo kanay ku kawiyan aan ku barwaaqeysano kheyr qaba inuuna siiyo insha allah ilahay midaas ka baryaynaa ilahna soo qoojiyo alxamdulilah xalin roob fiicanaa noo daayay magacayga waa nimco maxamed cali waxaan ka mid ahay bulshada magaalada dhobley xalay iyo beryahan waxaa noo daayay roob aan ku dirsanay aan ku qabowsanay magaalada beryahan aada u kulula laakiin hadda waa qabowsanay inkastoo xal roob uu badan noo da'ay roobka xilliga deyrta ayaa ka curtay qaar ka mida gobolada dalka xilli abaaran daran ay jirtay